أيها الإخوة والأخوات waxaa farxadu aa walaalihiin shabakada manhaj online inay idiinsoo bandhigaan addowrة اlcilmiya sanadka kun afar boqol soddoniyo shan kulan furan waxaana noo jeedin doona biidni اllahi tacaala fadiilaة الshaykh maxamed cabdi daahir xafidahu اllah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها ikhwaani anigu in sha allahu tacaala wax yar un baan waxyaalo aan ku magacaabay laga yaabo inay kamidayso uun towjiihaadkii culimmadu halka ay ka soo jeediyeen un baan waxoogaa kusii darayaa inkastoo maalinta aana jooginba hadday isku mid noqdaanna in sha allahu tacaala wax dhibaato ah oo ay noo geysanaysaa ma jirto awala ilaahay wuxuu inoogu nicmeeyey inuu ina abuurtay wuxuu inoogu nicmeeyey inuu muslimiin inaga dhigay wuxuu inoogu nicmeeyey muslimiinta kuwii ugu fadli badnaa inuu naga dhigay oo nebi maxamed caleyhi salatu salaam ummaddiisa u inaga dhigay oo ilaahay waatuu ku sheegay kitaabkiisa khayriyata hadihi اlumma kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله umadana marka umad khayr badan weeye xadiid kale waati uu ahaa antum tuufuuna sabcuuna sabciina umma antum khayruha wa akramuha calى اllah ilaahay subxaanah wa tala umadaasu naga dhigay marka si ummaddan marka ay isu haysato ay waaxid u noqoto waxay u baahan yihiin inay kitaabka iyo sunnada ku dhagaan si kale oo ay ummad waaxida u noqon kartaa ma jirto sidaasuu alla wuxuu u yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu war kitaabka ilaahay qabsada oo dhammaantiin wada qabsada oo ha kala tegina oo firaq iyo axsaab ha noqonina buu alla yidhi subxaanah wa tacaala marka wadaad baa wuxuu odhan jiray wactasimuu bixabli illaah intaasi waa ku filan tahay in laga fahmo in ummaddan laga rabo kulligeed inay qabsadaan xadhigii ilaahay subxaanahu wa tacaala sababta awaaw ljamaaca ayaa ku jira ficilkan wactasimu marka wuxuu odhan jiray haddee dadka caamada ee carabiga aan aqoonina jamiican baa loogu daray buuri jamiican ayaa loogu daray marka cid loo ogol yahay in ay tafaruq keento ma jirto marka abadan sidaana waxaa sii caddeeyey aayado fara badan oo caayay tafaruqa walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma min bacdi maa jaaءahum اlbayinaat waulaa'ika lahum cadaabu cadiim ha noqonina baa la yidhi sidii kuwii kala tegey oo kale dadkii hore cilmiga markuu yimi bacdigeed ayib waxaa kaloo la sheegay hadday kala tagaan oo shaqadaasi ay dhex galaan inay cadaab cadiima ay sugahayaan marka tafaruqa wuxuu dadka dhexalsiiyaa cadaab fi dunya walaakhira meelo kalena dee ilaahay qur-aanku waa ku sheegay tafaruqa iyo xumaantiisa iyo inuu yahay camal shaydaan camal kufaar inay yihiin mushrikiinta camalkoodii inuu yahay walaa takunuu min almushrikiin min aladiina faraquu diinahum wakanuu shiica kulu xisbin bima ladayhim fariixuun iyo aayado kaloo fara badan waxaa loo baahan yahay awalan si dadkani ay waaxid u noqdaan in horta kitaabka ilaahay ay qabsadaan qabsada kitaabka ilaahayna waxaa la jirta sidii ay culimmadu ay shalay iyo daraadba ay sheegayeen in kitaab in yacni sunnada rasuulkana la qabsado sababtoo ah sunnadu waa tafasiraysa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo caddaynaysa maqsuudka qur-aanka laga leeyahay wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim ayuu alla yidhi subxaanahu wa tacaala marka waxaa kaloo la diiday in kitaabka iyo sunnada laga hormariyo ra'yiga yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulih waاtaquu اllaha ina allaha samiicu caliim marka masaladaas waa muhiim in dadku aanay aaraa'dooda iyo ijtihaadkooda aanay ka hormarinin kitaabka iyo sunnada rasuulka calayhi الsalaatu wassalaam ee ay noqdaan kuwo daba socda kitaabka iyo sunnada taasaana keenaysa dadku inay isjeclaadaan ay waaxid noqdaan calى kitaabi اllahi wa sunati rasuulihi salى اllahu alayhi wasalam culamada qaar baa waxaan ka maqalnay showkani waa ka mid baan filayaa inuu yirhi aayadda ku xigta oo aada iyo aada loogu edbiyey saxaabada ayuu wuxuu ka keenay masale cajaa'iba allah wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala ya ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti الnabiy wlaa tajharuu lahu biاlqowl kajahri bacdikum libacdi an taxbata acmaalakum wa antum laa tashcuruun acmaalukum wa antum laa tashcuruun aayaddan ayaa wuxuu sheegay markii la edbiyey oo la yidhi codkiina iyo codka rasuulka calayhi الsalaatu wassalaam waa inuu codka rasuulku dheereeya oo kiina uu gaabnaadaa markii lagu yidhi ayaa sheekhaasi wuxuu yidhi haddii codkii rasuulka inuu ka dheereeyo oo ka sarreeyo codadka bani aadamka haddii lagu amray bal ka warrama sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ijtihaadaadka culamada kee baa sarreynaya marka sooma garanaysa marka waxaa la rabaa in nabiga aan mushaaqo lagu samayn oon la tartamin oo aadan la tartansiinin sheekh adigu aada iska jeclaatay oon masaladaas waa muhiim maxaa yeelay culimmadeena waa fara badan yihiin saxaabadii ka soo bilow boqolaal kun bay ahaayeen kolley inta waa soo xajiyeen la yidhi ilaa boqol iyo labaatan kun waa dhan yihiin kuwo aan soo xajiyeyna oo ku jireen taabiciintiina haddee iska dhaaf malaayiin dheh atbaacu taabiciin malaayiinol malaayiin wey ilaa yowmina haadaa culimo fara badan oo fara badan oo fara badan baa soo baxday haddii kooxiba ay wadaad caleema saarato waa laga tegayaa rasuulka sunnadiisa calayhi isalaatu wasalaam ummaddanna way kala tegaysaa sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in kitaabka iyo sunnada aada loogu dadaalo oo nabiga kudaysihiisa lagu dadaalo culimadana la kaalmaysto uun la kaalmaysto sidii nabiga calayhi salat loo raaci lahaa haddii ay ku caddaato in wadaadku uu meeshaa garab marsan yahayna karaamadiisa ilaali laakiin ha ku raacin soo ma garanaysa masaladaas waa muhiim walidaalika ayaa maaragtay muxuu ahaa wadaadkii ibnu cawn la odhan jiray ayaa wuxuu yidhi baa la yidhi halaathun uxibuhuna linafsii waliikhwaani saddex shay nafteydana waan la jeclahay walaalahayna waan la jeclahay haadihi sunna an yatacalamuuha wa yas'aluu canha sooma garanaysa sunnadan rasuulka calayh isalaatu wasalaam inay bartaan oo ay weydiiyaan culimada wakaa dowrka yani sunnadii rasulka la weydiinaya waxaa la ohanaya rasuulku muxuu masalada ka qabay maxaad ka qabtaa ma ah sooma garanaysa rasuulka muxuu ka qabay wey sooma garanaysa wاlqur'an an yatafahamuuh wa yas'alu الnaasa canhu qur'aankana inay fahmaan riwaayadaha qaarkoodna an yatadabbaruuh waa ku soo aroortay inay tadabburaan oo ay fahmaan ku tadabburaan oo dadka yaqaana qur-aankana ay weydiiyaan qiraa'adiisa iyo tafsiirkiisaba soo ma garanaysa wa an yadacu annaasa ilaa min khayr dadkana ay iska daayaan ilaa wixii khayr ugu jira mooyaane wixii khayr ugu jira ha ka tegin soo ma garanaysid yacni inaad hagaajiso oo dacwo ugu yeedho oo aad sunnada ugu yeedho oo aad maaragtay muxuu ahaa kaalmayso waa loo baahan yahay laakiin dhibkaagu inuu yaraado oo maaragtay muxuu ahaa aad dadka aadan dhibin baa loo baahan saddexdaa masalo waa saddex masalo caad cajiib u ah waxaan u marinaya kitaabkii muntakhabka ahaa ee maadul akhrinayay waxyaalo fara badan oo ku saabsan sidaas oo in dadka muslimiinta ah loo tawaaduco oo wax la taro oo loo dhimriyo yacni loo maarata loo jiljilecsanaado waxyaalo badan baa lainoo sheegay qeybtii alakh xasan uu akhriyahayay marka masaladaas waa muhiim ayib marka sunnadaas waa caasim min alikhtilaafaat ikhtilaafaadka jira maanta waxaa caasim u ah oo dadka ka ilaalinaya waa sunnada rasulka in lagu dhego wey dadkana waxay moodaan caasim inay u tahay wadaad wadaad caasim u maaha cismada alcismatu min alkhilaaf fi itibaaci sunnati rasuuli اllahi sal ll alay slam marka culimadu marka waa kala bixi doonaan oo qaarna aad bay ugu dhegi doonaan masaladaas kuwa in lagu dhego wey qaarna waxaa laga yaabaa in aysan sidaa ahayn soo ma garanaysa marka xadiidkii cirbaad qeybtiisa dambe ayaa caddaynaysa oo rasuulku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam inahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kasiira ninkii nin noolaada khilaaf badan buu arki doonaa malxal facalaykum bisunatii wa sunati اlkhulafaaءi اraashidiin almahdiyiin caduu calayha bاnnawaajid wa إiyaakum wamuxdathaati اlumuur faina kula bidcati dalaalah marka waxaa loo baahan yahay marka khilaafka xalkiisa in laga raadiyo sunnada la rabaa oo loo hogaansamo oo isxariifinta la iska ilaaliyo rasuulku saasuu yidhi in la qaato wey masaladaas marka socon mayso ilaa biطalab اlcilm masaladaas waxaa ay ku iman karaysaa dadku inay cilmiga ku dadaalaan fawaa'idda ku jirtaana waxaa weeye awalan wixii aan sheegaynay wax kaloo ka fara badanba dadku way qabsan doonaan wayna ka mashquuli doonaan khilaafaadka iyo fitanta jirta maxaa yidha nin qur-aankii baranaya oo xadiidkii xifdinaya oo wixii lagu baran lahaa aalaadkeedii baranaya wakti uma u hayo qaala fulaan oo qaala callaan wakti uma u hayo marka waxaa loo baahan yahay marka in lagu mashquulo طلب العلم sumar ahaantana lagu dadaalo oo laisku waaniyo in lagu camal falo maxaa yeelay cilmiga waxaa dabra camalka camalkaa dabra walidaalika dadku ay fiqhu الsalaa way ka badiyaan caamadu fiqhu اlxaj maxaa yeele marmar buu dhacaa marmar buu dhacaa iyo fiqhu siyaam iyo marmar buu dhacaa laakiin salaadan maalin u imanaysa way uga aqoornoo yihiin maxaa yeelay camalku waxa weeyaan waa wax maarata mxuu ahaa tahbiitinaya cilmigaagii iyo wixii aad baratay laakiin waxaa loo baahan yahay labadaba yani waxaa loo baahan yahay ikhlaas oo qofku markuu cilmiga baranayo iyo marka uu ku camal falayaba waxaa loo baahan yahay ikhlaas baa loo baahan yahay yani markuu cilmiga muxuu u baranayaa ma inuu yani cimaamad weyn loo xidho oo dadku ay ka daba gableeyaan miyaa mise wuxuu doonayaa inuu ilaahay ku caabudo soo ma garanaysid oo niyadiisa oo wax kale sida tii axmed ibn xambal raxmat ullah caleyh laga sheegay oo yidhi muxuu ahaa cilmiga wax ka fadli badan ma garanayno ninkii niyo wanaagsan ula yimaada muxuu niyoonayaa baa layidhi markaasaa wuxuu yidhi rafcu ljahli can nafsihi wa can hayrih yacni inuu jahliga naftiisa ka qaado hayrkiina uu ku dadaalo inuu ka qaado ilaahay dartii ayuu marka ninkaas u socdaa sidoo kale inuu markaa camalkii uu la imanayeyna alla dartii ula yimaado wamaa umiruu ila liyacbudu اllah mukhlisiina lahu diina xunafaa wayuqiimu الصalaaة wayuutu الzakaة wadalika diin qayima masalo kale waxaa weeyaan insha allah ugu dambeysa inaan dheereeyo maanan ku talagelin sababtoo ah maadaama ay maanta ugu dambeyso ayaa waxaan islahaa haddii ay su-aalo jiraan culamada hala weydiiyo masalada ugu dambeysa waxaa weeyaan waxaa inaga kaafiyey kitaabkii uu akhriyahay alakhsha xasan oo ahaa muntakhabkii axaadiidii laga soo doortay oo ah alitisaafu bilkhuluqi اlxasan baryahan ilaan nacas xantii ma mooge eh waxaa la leeyahay dadkii salafiyiinta ahaa waa dhib badan yihiin waa dhib badan yihiin waa maaragtay muxuu ah naftay noo keeneen na ixtiraami mahayaan waa ku maagayaan waxaasa la yidhahda marka kulligeedna sax ma aha waxna waa ka jiraan soo ma garanaysa kulligeedna sax ma aho oo qofka suufiga ah ee doonaya qubuuraha in la caabudo inaad tiraa qubuuraha lama caabudi karu akhlaaq darri u arkaa taa in loo adkaysta la rabaa soo ma garanaysa ama maalan dadka khuruujka iyo dagaalka fitnada iyo taxasubka iyo wada inaad tiraa taxasubka ma banaana muxuu ahaa xukaamta laguma bixi karo soo ma garanaysid dagaalada fitnada lama geli karo inaad tiraahday waxay u arkaan akhlaaq dari ayay u arkaan masalada marka in la xaaleeyo ma aha waa masale xaq ah oo in lagu dhego wey in lagu dhego weeyaan ayib wahaakada marka laakiin waxaa iska jira waxyaalo ay dhici karto in loo baahan yahay sida maalan qofka xaqi in la gaadhsiiyo waxaad u baahan tahay inaad si dhimirsan u gaadhsiiso udcu ilى sabiili rabbik biاlxikma wاlmawcidati اlxasana mawcidada waxaa weeyaan waa loo baahan yahay laakiin si dhimirsan oo xikma ay ku jirto u gaadhsii bayaan اlxaq maca rifq xaqa caddee laakiin inaad tiraahdo warhooy tuko salaadda way kuu fiican tahay fi dunya wاlaakhira jannadaad ku gelaysaa iyo war waxa yahow inkaarta qaba aan micnaha lahayn salaaddii waa ka tagtay khayr ma lihid salaadda tuko waa kale laba un soomaalida waxay ku amahdaa hooyaday uur bay leedahay iyo warriman tahay waa isku mid af kasta u kala roon marka waxaa loo baahan yahay qofku way riman tahay waa odhan jireen taasi way umuleysaa bay ahayd markay uurka leedahay waxaa muqaabilkeedii ah way riman tahay soo ma garanaysa ama masalada ah dhalitaanka umulitaanka markaa u ah maarata mxuu ahaa muqaabil looma isticmaala de waa isku mid laakiin xagga macnaha af kasta u kala roon teebaa fiican dee uur bay leedaha fiican soo ma bini aadamka lama yidhaahdo way riman tahay iyo waa dhays iyo lama yidhaahdo marka sidaa daraaddeed waxaa la rabaa afkaagu inuu qurux badnaado waxna ha qarin soo ma garanaysid oo xaqii dadka yaysan la go-ine u sheeg u sheeg masaladaas marka waa masale muhiim ah marka waxyaalaha ay akhlaaq darrida ku sheegayaan oo xaqa in la qariyo aan ayaan laga yeelin wixii deelqaafaho maaratay ay dhici karto dadka inay kugu dhibsadaan oo marka aadan u baahnayna hal iska ilaaliyo aqulu qowli hada waastaqfiru اllah wاsalaamu calaykum waraxmat اllahi wabarakaatu xayaakum allah wbayaakum ayuha alikhwatu walaakhawaat intaynan ku kulmayno liqaa'an oo ka mida liqaa'aat alxaj almutakarira waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwaanikum fi manhaji online wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina muxamed